magaalada muqdisho waxaa dowladdu xidhay laba idaacadood oo madax bannaan oo lagu kala magacaabo kulmiye iyo raadiyo simba idaacadahan ayaa v o a u sheegay in loo xidhay in ay sii daayeen warar la xidhiidha dilkii hogaamiyihii ururka al-shabaab axmed cabdi godane oo saraakiisha al-shabaab ay ka hadleen goordhow waxaad maqli doontaan waraysi aannu la yeelanay agaasimaha idaacadda simba balse marka hore caashe ibraahim aadan caashacuud oo garabkayga midig fadhida ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay agaasimaha idaacadda kulmiye cusmaan cabdulaahi goore oo looga yeedhay xafiiska nabad sugidda saakay sideedii iyo barkiisa waxnimo ayaa cashay waxaa layga wacay xarunta nabad sugidda waxaa laygu wargeliyey inaan idaacadda hawada ka saaro aniguna aan imaado xarunta nabad sugidda isla markii idaacadda hawadan ka saarnay ana xaruntaan tegey markii aan tegana waxaa laygu wargeliyey inaan xiranahay maxaa laygu haystaa markaan idhina waxaa la ii sheegay idaacadda v o a oo sii daysay codka afhayeenka shabaab inay dhex martay raadiyo kulmiye arrinkaas ayaa lagugu haystaa ayaa laygu wargeliyey wax yar kadibna waxaa asna lasoo xiray cabdiraxiin ciise cadow oo ah agaasimaha raadiyo muqdisho sidaas ayaa labadeeni qolna laku wada geeyey raadiyo muqdishona waxaa la ii sheegay sidoo kale in lagu haystay idaacadda v o a oo dhex martay isagana raadi muqdisho marka isagana waa idaacaddii dawladda a waa raadiyaha dawladda waay haya kadib maxaa xigay kadib waxaa xigay labadeenaba waxaana laku wargeliyey inaan sii daynay idaacadda v o a oo codka afhayeenka shabaab uu ka baxay annaguna waxaan u sheegnay de v o a waxaa iskale dawladda maraykanka maraykanka ayaa iskale ayagaa godweyne inay dileen sheegay marka arrinkaas inaad nagu qabsatiin maahan ayaan dhanay calaa kulli xaal saacado kooban kadibna waa nala sii daayey intii aan meesha joognayna kolleyba si wanaagsan aa nala kula dhaqmay oo wax nala ka hadleeya male meel ayaa na fariisiyey qol ayaa labadeena meela fariisiyey maxaa laydin sheegay intaa laydin sii dayn ka hor ilan waa laydin soo eedeeyey dacwaa laydinku soo ogay waa laydin xiray intaa laydin sii dayn ka hor maxaa laydin sheegay oo laydinku sii daayay waxaana loo sheegay in hadda ka hor hay-adda nabad sugudda ay ku wargelisay saxaafadda inaan codadka shabaab la isticmaalin waxaana nala ku eedeeyey in codkaas oo ka baxay idaacadaha taas ayaa laysku haystaa ayaa nala yiri kadibna waxaa nala ku wargeliyey muddo saacad ka hore ayaa nala soo daayey waxaa laydin yidhi haddii alla kuron yahay waa fasaxan tihiin marka faahfaahin intaas ka badan oo nala siiyey haba yaraatee ma jirto sidaan ka warqabno cismaan cabdulaahi guure waxaa tahay agaasimaha idaacadda kulmiye ee muqdisho ku taallaa tahay idaacadaadan waxay ka mid tahay idaacadaha dib u sii daaya oo transmishonkooda ay sii dhex marto efemyada ah idaacadda v o a idaacadda v o a waa idaacad caalami oo madax bannaan marka haddii mar kale ay dhacdo marka wararka idaacadda v o a ay sii daynayso oo codadkaas al-shabaab ay ku jiri karaan ma laydin sheegay in haddana mar kale laydin soo xirayo mise halkaasaa laydinku qanciyey nalama dhihin oo mar dambe v o a ma sii day kartiin nalama dhihin amarkaasna nalama siinin hase yeeshee waxaa naloo sheegay waxa nala ku haysay oo saaka nala ku soo xiray inay sidaas tahay hase yeeshee markii nala soo daynayay nalama dhihin v o a ma sii day kartiin iyo codadkaasna ay qaadan karto midna nala kuma wargelin intaasun baa naloo sheegay eedaasi naloo haysay kadibna waa nala soo daayey faahfaahin intaas ka badan oo nala siiyey haba yaraatee ma jirin caasho maxay markaa kula tahay haddii mar kale idaacadda v o a oo soo xiganaysa codadka al-shabaab iyo dadka la midka ah haddana idaacaddiina dhex marto maxay kula tahay
waxayna tahay de in haddii alla kuroya v o a wixii eegahoo laga tirsanayo in v o a lagala hadlo oo aan lagala hadlin idaacadaha lookalka ah oo ay dhex marto waa la ogyahay v o a inay idaacad caalamiya tahay in lagala hadlo marka maamulka v o a ayaa qabnaa maahane idaacadaha ay dhex marto in lagala hadlo maahan xaqna uma lahan in lagala hadlo
dhinaca kalena mas-uuliyiinta idaacadda simba ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay xalay qaateen qalabkii idaacadda ayna xidheen saddex ka tirsan shaqaalaha idaacadda isla caashe cuud oo marka hore waraysatay kaa codka hore ahaa cusmaan cabdulaahi goore oo idaacadda kulmiya ayaa haddana waxay la xidhiidhay agaasimaha idaacadda simba cabdulaahi cali faarax xalay xoogaa meel ciidamada nabad sugidda baa soo galay marka agabkii ay ku shaqaynaysay way furfurteen oo qaateen shiftii ay shaqaynayana horey u kacaysteen oo way xireen ilaa haddana way naga maqan yihiin istaafkii iyo iyo qalabkiiba goormay arrintaasi dhacday waxay dhacday tobankii iyo toban daqiiqo ee habeennimo bay dhacday ayadoo hawada ku jirta ayaa laga soo galay qaama wanaagsanayn baa dadkaas loola dhaqmay iyadoo la awoodi karo in warqalinka commissiona lagu damiyo una xiro ayaa xoog loo adeegsaday arrintaas baa saasi dhacday yaa markaa idaacadda soo galay oo sidaad sheegtay qalabkii gurtay waxaa qaatay hay-adda mas-uuliyadda qaranka oo markaas ay noogu sheegeen shaqaaluhu inay ciidamadaas ka socdaan iyagiina hadda ayaanu maaragtay process ugu jirnaa sidii hawshaas wax looga qaban lahaa waana xoogaa inaan wadahadal fiican yeelno muxijana waa leenahay insha allah markay xalay arrintaasi dhacday kadib nabad sugidii ma la xiriirteen oo shaqaalihii goobta loogu yimid ee sidaad sheegtay la kaxaysta ma ka daba tagteen oo ma soo aragteen waa ka daba tagnay ballanna waa leenahay waxaan rajayneynaa inay si fiican ku dhamaato maxaa idaacadda loo yimid oo nabad sugidii sidaad sheegtay ay u timid oo ay qalabkii u guratay shaqaalihiina ugu darsatay maxay kula tahay walaali saan u malaynayo in kastoo aanan weli wax official ahayn oo eedeynteeda aan ahayn oo aanna garanayn waxa nalaku eedeynayo balse waxaan tuumaynaa in nalaku haysto codka sheecaali dheere oo aanu baahinay silib ka mid ah oo ka hadlayay tacsidii muqdadiso sidaasaan isleenahay arrintaasaan laydinku haystaa waan isleenahay agaasimayaal kale oo ka tirsan idaacadaha muqdisho sida idaacadda radio muqdisho agaasimaheeda iyo sidoo kale agaasimaha idaacadda kulmiye ee cismaan cabdullaahi gure labadaba iyaguna waxay sheegeen in loo xiray isla arrin la mida taad sheegaysa ah in ay sii daayeen codka sheecali dheere waana la soo daayay maxaa idinka weli laydiin haystaa qalabkiiniina loo qaatay wallaahi weli ma garanayno kolle waxaan malaynayaa broseska ayaa dhimaan in lasii daayana waa la soconaa waxaana rajaynaynaa annaguna inay meeshay mareen inaan mari doonaan rajaynaynaa broseskana wax maarata hadda oo istaa kaloo hadda isleenahay waan ka hor imaan doonaan uga jeedno marka wal waa arki doonaa wixii wax ku dhamaato marka marka rajo fiican baa leenahay annaga laftigeeda inaanu inaana shaqaalaha inay xorriyad helaan qalabka iyaga inaan dab helaan rajaynayna haddii ilaah yidhaahdo haddii wax isbedelaanna waa arki doonaa wax kale isbedelaan